أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awoodda lihi doono toddobaadkan waxaannu diiradda ku saaraynaa xanuunka koronafirus wararkiisii ugu dambeeyey iyo waddamada ugu daran ee uu saamaynta ku yeeshay waxaa marti inoogu ah oo nagala qaybgelaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo ku nool qaaradaha yurub iyo ameerika kuwaasoo uu midkood uu ku dhacay xanuunka koronafirus aqoon-yahanadaasi martida ahay waxay kale yihiin cabdulaahi moxamed iyo abu ibraahim sidoo kale qaybaha hore waxaad ku maqli doontaan waraysiga dhakhtar ku takhasusay shaybaarka oo si cilmi ah uga hadlaya cudurkaasi korona waa mar kale iyo diiradda jimcaha يوم كان الكتاب في قلوب الشباب
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynaan soo dhoweyn martida islamarkaana aanan gudaha u gelin falanqaynta waa wararkii ugu dambeeyey ee kokooban oo ku saabsan faafista iyo dhimashada xanuunka koronafirus haddaannu ku horrayno maraykanka dadka xanuunkan uu soo ritay ama tirada cudurka hadda la nool waa laba boqol afartan iyo shan kun boqol sagaashan iyo saddex qof dhimashada guud ee isla dalkaasi maraykankana waa lix kun iyo siddeetan iyo siddeed qof weliba labadii saac ee ugu dambeysay sida tirakoobka ku xusan lixdan qof ayaa u dhimatay xanuunka taasoo ka dhigan in saacaddiiba soddon qof ay dhinteen talyaaniga kiisaska cudurka ama dadka uu soo ritay waxay tiradooda guud gaaraysaa boqol toban iyo shan kun laba boqol afartan iyo labo dhimashadu waa saddex iyo toban kun sagaal boqol toban iyo shan dalka sbain waxaa xanuunka la jiifa boqol toban iyo laba kun iyo lixdan iyo shan dhimashadu waa kun iyo saddex boqol afartan iyo sideed dalka jarmalka waxaa xanuunka la jiifa siddeetan iyo afar kun toddoba boqol sagaashan iyo afar dhimashadu waa kun iyo boqol iyo toddobo dalka ingiriiska soddon iyo saddex kun toddoba boqol toban iyo sideed ayaa haatan la ildaran cudurka iyadoo dhimashadu ay sii cagacagaynayso laba kun sagaal boqol labaatan iyo kow dalka faransiiska waxa uu xanuunku soo ritay konton iyo sagaal kun boqol iyo shan qof dhimashadu waa shan kun saddex boqol siddeetan iyo toddobo switzerland wuxuu ku dhacay oo la jiifa toban iyo siddeed kun siddeed boqol labaatan iyo toddobo dhimashadu waa shan boqol soddon iyo lix kanada waa toban iyo kow kun laba boqol siddeetan iyo saddex dhimashadoodu waa boqol toddobaatan iyo saddex australia waxa uu soo ritay koob iyo toban kun boqol labaatan iyo sagaal dhimashadu waa boqol konton iyo siddeed waddamadan waa kuwa safka hore uga jira dalalka uu shucuubtoodu asiibay xanuunka koronafirus iyadoo shiinaha iyo waddamada qaar uu tirabeelay dhibaatooyinka ay kala kulmeen xanuunkan isaga ah sidoo kale ruushka ayuu farabaas ku hayaa cudurka korona wuxuu ku dhacay dhakhtarkii ugu weynaa oo dhowaan kormeer la sameeyey madaxweyne valadimir putin dhakhtarkaas oo lagu magacaabo dinis waxaan haatan uu ku jiraa karantiil sidoo kale maraykanka ayaa waxa uu xanuunkan gaaray xaalad xataa uusan gaarin shiinaha sida warbaahintoodu ay soo bandhigayaan ra-iisul wasaaraha faransiiska oo kale wuxuu korona ka muujiyey cabasho aad iyo aad u xoog badan waxaana uu sheegay in cudurka uu ku dhacay kala bar dadka ku nool adduunka Au moment où je vous parle, في هذه اللحظة ولأول مرة تخضع نصف الإنسانية للحجر في العالم c'est littéralement du jamais vu.
علينا جميعا أن نواجه تحديا كبيرا عبر القيام بجهود جبارة جهود ستطول زمنيا Un effort qui va s'inscrire dans la durée.
dalalka qaaradda afrika inkastoo waddamo badan uu ka jiro xanuunka haddana sida dalalka yurub iyo maraykanka uguma sii badna shir weyn oo ay dhowaan qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayey halganka iyo masiirka ummadda muslimiinta ee bariga afrika waxaa qodobadii bayaanka ka mid ahaa xanuunka koronafirus waxaa bulshada muslimka ah loogu baaqayaa in ay ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronavirus iyo h i v aids taasoo ay faafinteedu kaalin laxaad leh ka qaadanayaan ciidamada saliibiga ah iyo dowladaha taageera ee gaalada ah haddaba inta aanan siin aqoon-yahanada martida inoo ah waxaan yara milcisanaynaa si cilmi ah cudurkan iyo waxa uu yahay waxaana soo dhoweynayaa doctor faysal faarax warsame oo ku takhasusay cilmiga shaybaarka waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa xanuunka Een, coronavirusku waa guruubyo fayrasya ah family fayrasya ah oo la yaqaanay een, kontonkii sane ugu dambeeyey intii bilowaadanku ay haysteen microscopeka een, lagu arko virusyada iyo microorganismska yaryar ee ilimaqabatayga ma aha wax cusub oo sanadkii 2019ka dunida markii ugu horreysay lagu arkay waxaa xusid mudan durayga caadiga fluga dadka ku dhaca ee oo ah nooc khatar ah oo durayga ka mid ah Een, labadaba inuu sababo viruskan loo yaqaano coronavirusku corona oo magaca corona meeshu ka yimi waxa weeyaan structureka iyo qaabka uu viruskani leeyahay oo ah mid u samaysan caron ama een, zero oo kale ama calaamada o oo kale sideedoo kale u samaysan marka structurekiisan virusyadan groupkan virusyada structurekoodu dhammaan uu noocaa yahay laakiin kala duduwan oo variation le dhexdooda ayaa coronaviruses laysku idhahaa dunida kuma cusba waxaas kaloo xusid mudan in viruskani si dabiiciyana markiisa hore uu ugu noolyahay xayawaanka marka een, inta badan viruskan coronavirusiska ee xayawaanka ku nool khaasatan xayawaanada uu ku noolyahay waxaa ka mid a fiidmeerta masaska xayawaanada duurjoogta ah ee oo ay xamaaratadu u badan tahay waa tahay Eh, laakiin marka laga hadlayo xanuunadan infection diseaseska la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa jirooyin faafi kara ama tarmi kara oo awooda inay si toosa u faafaan ama si dadban sida xayawaan nool ilaa xayawaan kale sida qof ilaa iyo qof sida qof ilaa iyo xayawaan marka ee kaalintee buu uga jiraa cudurkan hababkaasi faafineed Een, viruskani inta badan uma soo gudbo bilowaadanka oo xanuuna kuma sababo viruska ku dhex nool viruskan coronaviruska ee xayawaanka normally ku dhex nooli ma sababo bilowaadanka xa- cudurro uma geysta inta badan sababta waxa weeyaan aanu u faafi karini bilowaadanka iyo xayawaanaadkan xamaaratada jirhkooda uu kala duwan yahay waxaa kaloo kala duwan dhiigooda oo kale body temperaturekooda gudaha oo kalea kala duwan oo tusaale ahaan xamaaratadu waxa weeye waa waa xayawaanaadka aan temperatureka gudahooda ama heerkulka gudahooda joogtayn karin bilowadankana waa 37 degree markasta waa 37 degree qofka bilowaadanka jirkiisa hoose marka sababtaa awgeed iyo sababo badan oo kale viruskaasi haddii uu ka soo baxo xayawaanka uu ku dhex nool yahay inta badan kuma dhex noolaan karo bilowaadanka xanuun kuma sababi karo waata sababta aanay u badnayn coronavirusiska khatarta ah ee xayawaanada laga soo originally ka yimi inay bilowaadanka usoo gudbaan waxaase xusid mudan in tiraba dhowr jeer uu virus x- originkiisii xayawaan ka yimi uu u gudbay bilowaadanka oo xanuuno khatara sababay waxaa number one ka ahayd labadii kun iyo saddexdii kii la odhan jiray sars oo loo soo gaabiyey safer acute respiratory syndrome oo kasoo bilaabmay asiada fog oo ahaa mid la mida calaamada ahaan kan iminka maanta jire covid 19 ka loo bixiyay ama coronavirus 2019 Een, xanuunkaa waa la xakameeyey dad badanna wuu laayay tir ahaan weliba xadiga dhimashada marka loo eego dadkii xanuunkaasi berigaa ku dhacay wuu ka badnaa kan maanta jooga waxaa kaloo jiray labadii kun iyo labiyo tobankii sacuudiga mid ka dilaacay oo mers loo bixiyey oo ahaa oo loo soo gaabiyey middle eastern respiratory syndrome oo la aaminsanaa in geel laga qaaday oo uu kasoo gudbay originkiisii geel uu ka yimi marka marka laysku soo wada duubo coronavirusisku maaha wax bilowaadanka ku cusub waa virusyo jiray waa virusyo group dhan oo aan midh keliya ahayn Een, inta badanna xayawaanka ku dhex nool mana suurtoodo inay xayawaanka ka gudbaan inta badan oo ay bilowaadan u gudbaan ay xanuuna sababaan waxaase dhacda marmarka qaar kan xayawaanka ku dhex nool laftiisu inuu mutation wax laydhaa sameeyo oo ah qaab dhismeedka jirkiisu intuu isbedelo uu isu bedelo mid bilowaadanka xanuuna ku sababi kara waana ta la aaminsan yahay in saraska iyo meriska iyo kanimka covid 19 kuba ay sababteeda ku yimaadeen iyadoo haatan loo taageeli la-yahay xanuunka ayaa haddana waxaa een suuqa iyo wararkaba ku jira asbaabo kala duwan oo iskhilaafaya oo la leeyahay sabab ayay u yihiin inuu faafo marka ka dhakhtar ahaan waad la socotaa arrimahaas oo dadka qaar waxay leeyihiin xanuunkan waa la beeray qaar waxay leeyihiin xayawaan ayaa laga qaaday qoloba waxbay ku fasiraysaa maxaa ka dhab ah fikradaha suuqa dhex wareegaya ee ah sida uu xanuunkani ku yimi wuxuunbay u badan yihiin saddex fikradood fikradda koowaad waxay odhanaysaa in shirkadaha dawooyinka iyo eh, tallaalada ka ganacsada ay fayraskan suuqa kusii daayeen si ay lacag uga sameeyaan fikradda labaadee kalena waxay odhanaysaa inuu laab laga sii daayey la- eh, ma- ma garanaysaa shaybaadh lagu hayey oo dabeetana uu ka baxsaday sidaa darteedna uu xanuun sameeyey fikradda saddexaadna waxa ay leedahay suuq ku yaala china oo xayawaanka duurjoogta ah ee aan normally bilowaadanka cunin sida masaska iyo yixaaska iyo fidmeerta iyo waxyaabaha lagu iibiyo hilibkooda ayuu kasoo faafay oo uu ka yimi haddaan saddexdan fikradood mid mid isu dul taago fikradda odhanaysa shirkadahan waaweyn ee kambaniyada daraagiska sameeya iyo vaccinationada iyo talaalku inay suuqa kusii daayeen si ay lacag uga sameeyaan fikraddaa waxaa daciif ka dhigaya aragtida ah adduunkii oo dhan buu maanta dhaqaalihiisii hidgareeyey fa- eh, fayraskan coronavirusku shirkadaha ugu waaweyn dunida marka eh, la eego kuwa dawooyinka soo saara dhammaantood sheerar bay ku leeyihiin suuqa sheerarka dunida suuqaqii sheerarka dunida dhammaantood waa la wada xidhay marka macquul ma noqonayso in la yidhaaho shirkad ayaa virus adduunka kusii daysay ayadiina wuu saameeyey way khasaartay oo suuqii adduunkaba inuu xidhmo ayuu in yaru jiraa viruskan dartii marka en, haddii ay dawadii hayaan oo ay cid ka iibinayaan mar hore ayay sheegi lahaayeen haddii la odhan lahaa wadan gooniya matalan shirkadaha maraykanka oo kalaa sameeyey maraykankiiba imika xuduudihiisi xidhay oo dulimaadyada yurub oo dhan baloo gareeyey marka haddii ay dawo u hayaan oo ay iyagu hayaan wixii lagaga hortegayay fayraskan mar hore ay adduunkana ka iibin lahayen iyaguna wax iskaga qaban lahayen waayo iminka wuxuu taagan yahay xaalad uu khalkhal geliyay adduunyadii oo dhan ka labaad ee odhanaya fikradda labaad ee kale odhanaysa in fayraskani laab ka baxsaday ama shaybaadh lagu hayay uu baxsadayna sideedaba dunida s- een, horu martay fayrasyada laababka lagu hayo waxaa waajiba oo shuruucda wadamada dunida oo dhani ay dhigayaan inaan virus khatara oo aan lahayn antidotkiisi ama dawadiisa laab lagu hayn karin sidiisaba sababtoo ah waxa weye hadduu baxsado dee wax lagula tacaalaa ma jirto marka viruska intaan la kaydin ka hor waxaa la- waxaa la sameeya antidotkiisa hadduu sidan virus category 4 ahoo khatar sidaa u ah uu yahay aragtida saddexaad waxay odhanaysaa inuu xayawaan ka yimi waa ta ugu macquulsan ee iminka culimmada saynis yahanada dunida iyo dhakhaatiirta ca- caafimaadku ay isku raacsan yihiin taasi waxay odhanaysaa in bahalkani markiisii hore uu ka yimi fiidmeerta bahasha loo yaqaano waxaana lagu ogaaday fiidmeerta viruskan coronaviruska ku jira iyo ka xanuunkan sababay 90 percent genetic mate- makeup-kooda ama qaab dhismeedkooda hidasidayaal waa isku mid markii shaybaadh lagu sameeyey marka aragtidan waxaa sii quweeyey oo eh, awood siiyey ama fikradan inay runta ta ugu dhow tahay waxaa awood sii siiyey waxaa jira xayawaan laydhaa pangolin oo u eg kij- kashiitada Een, xayawaankan kashiitada laydhaa ama caanaqubta laydhaa qodxaa dusha kule u eg oo dadka ashiyaankiiyo jiniisku ay cunaan xayawaankaasi markaa isaga laftiisuna mee- meelaha wuxuu wuxuu cunaa dirxiga iyo een, muxuu ahaa quraanjada iyo waxyaabaha yaryar ee cayayaanka dhulka hoostiisa ku jira inta badanna meeluhu wax ka cuno waxaa ka mid a godadka ay fidmaartuna ku nooshahay marka waxaa la een, aragtidani waxay leedahay bahashan een, pangolinka oo quudatay meel saxarada iyo dhididka iyo waxyaabaha een, dureerayaal ka yimi bahashan la idhaaho een, fiidmeerta oo viruskina la socdo ayay quudata viruskii markaa wuxuu u gudbay jirhkii pangolinka bahashan la idhaaho markuu halkaa u gudbay markaa waanu mutate garoobo wuxuu isu bedelay structure iyo qaab bilowaadanka ku dhex noolaan kara maadaama bahashan pangolinku fiidmeerta jir ahaan ay uga dhowdahay bilowaadanka markaas aragtidaas ayaa imika laysku raacay inuu viruskani originally ka yimi uu ka yimi bahasha suuqa china ee gaar ahaan gobolka wuhan oo ah meesha uu viruskani ka yimi oo ku caana hilibka xayawaanaadka duurjoogta inuu kasoo bilaabmay halkaa ka fiday dabadeetana adduunka oo dhan uu kaga fiday ee ugu dambayntii xanuunkan corona ilaa iyo hadda ee ma loo helay daawo ilaa haatan inta la ogyahay wax dawaa male fayrasku sidiisaba waa sida durayga oo kale durayguna dawo ma laha fayrasyadu wuxunbaa loo raadiyaa talaal talaalna lama hayo ilaa hadda labadii kun iyo saddexdii markii uu bilaabmay saarasku ilaa hadda shirkadaha dunidu waxay isku een, hawlayeen inay sameeyaan talaal lagula tacaalo haddii uu coronaviruskan oo kale soo noqdo ama mid ka khatarsan ilaa haddana lama hayo wax talaala siyaabaha lagu kala qaadaa waxa weeyaan een, maadaama xanuunkani yahay mid ku dhaca eer hawamareenka een, qofka bilowaadanka ah ee qaba xanuunkan hawamareenkiisa dureere ka yimi sida duuf candhuuf iyo waxyaabo lamida meel ay taabteen haddii aad taabato ay- oo aan eh, ma- matalan oo kale oo k- ah, wasakheeyey waxaasi ama tusaalehaan hadduu qofkaas kugu qufaco kugu hindhiso ama kuu soo dhowaado meel neeftiisu kaasoo gaari karto waad ka qaadaysaa xanuunkan xanuunkani waxa uu kaga duwan yahay durayga iyo fayrasyada kale jira waxa uu sababaa pneumonia oo ah een, maxay ahaytoy in qofka sanbabadiisa ay biyo dhex fadhiistaan kabacdina oo fuluid ku samaysmo qofkana uu nileefsan kari waayo marka waxun baa lagula tacaalaa in qofka xumad jabin la siiyo een, biyihiisa iyo inaanu dehydration ku dhicin la ilaaliyo iyo haddii uu neefsan kari waayo in lagu xidho ventilators iyo qalab qofka een, u saamaxaya inuu neefsado oo lagula tacaalo intensive care unitkii i c u da la geeyo marka in- een, waxa weeyaan waqti xadirkan la joogo talaal male dawana male kahortaga ugu fiican ee aad samayn kartaana waxa unbuu yahay inaad farahaaga si joogtaa u maydho iyo inaad wejigaaga iyo sankaaga iyo afkaaga iyo indhahaba aad ka ilaaliso farahaagu inay taabtaan intaasunbaa ugu muhiimsan ilaahay baa een, waxna dila waxna nooleeya xanuunkana ciduu doono ku sallida ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dadka inta islaamka iyo soomaalidaba ka badbaadiyo inahaasunbaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wahaga kaasina wuxuu ahaa doctor faysal iminka waxaanu gudaha u gelaynaa falanqaynta aniga oo mar kale soo dhoweynaya martida ee aqoon-yahan cabdulaahi iyo abu ibraahim Ee, waxaan ku horeynayaa abu ibraahim ee, bal waxaad nooga warantaa amaaad sawir ka bixisaa saameynta uu xanuunkan ku yeeshay qaaradda aad joogto ee yurubta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد runtii waxaa la dhihi karaa waxaan hore u soo marin baa dhacay caalamka qof walba meeshuu joogo isku sawir baa runtii laga bixin karaa ama america ha ahaato ama yurub ha ahaato ama caro carbeed iyo caro shiine iyo caro asian ha ahaatee hal sawir baa maanta caalamka ka muuqda oo ah inay suuqyadii ay yani haawanayeen Ee, yurubta waa la mid khaasatan ingiriisku oo anigu hadda aan joogo isagu intaan cudurkanba imaan waxyaaba waxaa jira ku bilowday oo dhibaatooyin dabaylo iyo roobab baa bil dhan nagu socday oo runtii wax badan burburiyey dhaqaalo fara badan dhulka la galay taana waxaa ka horeysay waa kuwii yurub baan ka baxaynaa yurubtuna ay maaragtay aada u cadaadiyeen waxaa ku dhacay yacni runtii shirkadihii iyo dadkii maalgashiga u joogay boqolkiiba konton wax ku dhow baa ka tegey shirkadihii waaweynaa oo dhan waa la xiray way ka baxeen ama dadkii wax yaqaanay sida dhakhaatiirta iyo maxaan ku idhahdaay dadkii xirfadaha u saaxiibka ahaa qof walba hortiisa u dhaqaaq iyagoo dhibtaa qaba baa haddana dabayle iyo roob lagu salladay haddana koronaha u yimid marka waxaan dhihi karnaa way uga jilicsan yihiin yurubta kale laakiin waa niman shayaadiin ah oo adduunka soo boobi jiray godad waaweyn bay buuxsadeen dahabkii iyo dhaamanta ay caalamka kasoo xadeen baa u buuxa usan malayn mahayo inuu wax badan sii joogayo oo mathalan een, waxyaabaha aan dareemaya waxaa ka mid ah een, dhibka waa loo kala jilicsan yahay wuxuu hadda ku horumaray sidii loo kala tabar liitay shirkadihii yaryarka ahaa iyo dadkii ayagu self employer ahaa oo iyagu shaqaysan jiray ee dadkaasu aad bay u cabaadayaan ama ziiray taagan yihiin bal dowladdu waxyaabaha ay hadda ee, soo tuurtay waxaa ka mid ah inay niman eeshiyan oo ilaahay ku salladay ilaahay kuma salladina shaydaan baa u qurxiyey ribaday ku nool yihiin intooda badan ilaahay u naxariista mooyaane guryaha iyo baabuurta iyo hutaalada iyo ganacsigoodu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa ribo waa ribo wey rabadaasuna macnaheed waxa weeyaan qofkan bil walba waxaa laga rabaa lacag malaayiina inuu soo shubo nin walba intuu qaatay wax la eg baa laga matajinaya markaas haddana kusii socotaa Een, waxaa igu maqaala in ay qoladii rabtay yani awalba ay meel ugu xaraysnayd oo u shaqaynayeen si aynan u caajisin bay waxay yidhahdeen dhowr bilood baanu ka cafinaynaa ribada oo bahashii dulsaarkii ha laga daayo laakiin wax wax u taraya ma ah runtii qolooyinkaasoo kale wuu saameynaya wuxuu kaloo saameeyey maalan hadda aniga caruurtayda iskuul islamay dhiganayeen waxaan dareemayaa farinaha ay maalinta farin bay soo dirayaan calaacal oo ay muujinayaan hawshaan iskuulku inayan sii socon doonin waayo een, haddee d- shilinkan anagu bixino wax yani ka mid ah buu ahaa laakiin siyaabo kale oo luuqluuq ay wax ku dabari jireen iyo dadka laftiisiioo dee dee ilmihii keeni jiray oo anaga laftir mushaharkii iyo wixii dhan way isbedelen shaqadii suuqu waa la xiran yahay meel loo shaqa tagayaa ma jirto waa tahay een, dhankiisa aan soo geliyo ee, aqoon-yahan cabdulaahi Ee, cabdulaahi ee, dhankaaga bal waxaad adiguna ee, sawir inaga siisaa saameynta uu xanuunkan ku yeeshay ee, qaaradda aad joogto ee amerika walaalle haddii aan sawir guud ka bixiyo oo aan dadka muslimiinta iyo dhagaystayaasha idaacadda ku xiran iyo dadka kaloo muslimiinta sii dhagaysan doonaba aynu u bayaanino maraykanka corona virus waxay ku haysaa fara kulul dadka uu ku dhacayna laba boqoloo kun bay cagacagaynayaan maanta oo keli ah bal matalanba dad kun qof gaaraya ayaa laga hela new york xanuunka coronavirus taas waa xagga iyo saameynta dadka saameynta kale ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa uu ku yeeshana hadde waa mid la wada ogay oo laga dharagsan yahay wadanka mareykanka wuxuu ka kooban yahay konton gobol gobol ka mida oo maanta shaqa ka jirtaa ma jiro qobo- gobol ka mida oo maanta shaqa ka jirtaa ma jiro ayraboora hadday tahay hadday tahay ayu ganacsi kasta waxaa ka furan laba meelood gaastashinka shidaalka meesha laga shubto oo kaalmaha shidaalka iyo waxaa furan iyo meelaha cunada laga iibsado meel kale oo furan ma jirto aya xafiis dowladeed hadduu yahay federaal iyo hadduu yahay state ee mataqaana office midna ma furna mid aduu isku soo duuduub maba furnaba kontonka statena way ka sameeyiin horta xaggaasna waxa weye waa midda labaadoo ee halkaasa taasna maraysa waxaa soo haray hadde haddii dadkii hadda maanta waxay dhaheen idaacad waxay tiri idaacad loo kale aan dhegeysanaya waxay tiri ee toddobaadkan gudihiisa toddoba beri gudahood waxaa soo codsaday boqol kun oo qof baa soo codsatay unemployment unemploymentiguna haddii aan dadka u ba- faahfaahiyo waxa weeye waa dadka codsanaya shaqo la-aan baa nale hanala caawiyo boqol kun over hundred thousands ayaa soo codsatay waa one week only marka ma- waxaad garan kartaa xeerka ay shaqo la-aantu marayso waa wax xadith walaa xaraj wax insaana oo ka hadli karo oo soo soo koobi karaa ma jiraan taasna walaalo waa taas haddii aan midda kale ugu dambaysiiyo wadanku wuxuu ku jiraa national emergency kulligiis waa xiran yahay marka waxaa lagu soo koobi karaa maraykan maanta wax shaqo oo ka socota ma jiraan diyaaradihii isaga kala gooshi jiray maraykanka iyo caalamka intiisa kale kulligood waa xiran yihiin ka hadli mayaa an leelahay dee wixii dowladu ay ciidan askar ee, diyaarad askar sida ka hadlimay ama madaxweyne inta magaalo ka qaada magaalo kala geysay iyaga laftigooda kuwa madaxda ugu sareysa wadanka ugu sareysa dhaqdhaqaaqooda waa yari inay wax am- amraan oo cid laha hadlaan mooye waxaa ka dhacday baan ku iri waxaan la arag oo la maqal sidaa awgeed wadanka isu socod ma jiro dalkii dabadiisa iyo gudihiisa gudihiisa hadda aleelahay weli diyaaraduhu way dadka way qaadqaadayaan laakiin maxay tahay mataqaana ka soo qaad ayraboorka ugu weyn maraykanka waxa wuxuu ku yaalaa goboladan koonfur bari wuxuu waxa weeye maanta waxaa loogu yiri waxaa ka soo degtay adigu shan diyaaradood saddex diyaaradood waa waa ayraboorka ugu weyn een maraykan oo dhan ayraboorada kale marka oo kasii kalena iyaga warkooda badaa taas marka waxa weeye wadanku shut down buu ku jiraa dhaqaalihii haddaan kugu soo sheegay dadkiina guryahay joogaan saddex boqol iyo afartan milyan ama saddex boqol iyo soddon iyo somtin milyan baa lagu sheegaa kulligood guryahay joogaan taas walaala waa intaas ma garata waa tahay waan kuu soo laabanayaa ee abuu ibraahim dalka talyaaniga iyo waddamada la midka ah waxaa la soo warinayaa in meydadka dadka u dhintay corona lagu ridayo foorno oo la gubayo saa fursad looma hayo in la aaso eh ee sidoo kale waxaad la socotaa talyaaniga waxa uu taageero dhaqaale ka dalbaday gaar ahaan qalabka neefta iyo waxyaabaha la midka ah ee dowladaha shiinaha iyo ruushka arrintan weliba markaad si gaara u eegto fadeexad intee la-eg ayay ku tahay ururka midooda yurub oo isku sheegi jiray urur weyn oo deeqbixiyaal ah oo iscaawiya
waxaad dareemaysaa nimanka kani waa dal aada moodid markii ayagu ay yani kor laga eego dad isku xiran oo isku itixaad ahoo yani iscaawinaya laakiin cadowtooyo iyo xuduudo yaryar iyo waxaa ka dhexeeya xifaaltan marka dhibaata markay timaado baa xaqiiqda la gaaraa Eh, runtii waxa weeye waa ceeb weyn bay ku tahay nimanka adduunka en, le annagaa gumaysano oo annagaa u sarreyn oo hadalkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahoodu adduunka ka talinayay inay maanta ruushka ay warsadaan oo ay u maleeyaan mar hore inay ceel ku rideen xooggiisii iyo siyaasadiisii waxa weeyaan fadaaxad yani caalamka tifiyada maanta ay aad maarata la isaga daawanayo bal wuu u soo gurmaday oo isaguna eh, si deg deg uga jawaabay sababtoo ah wuxuu doonayaa in uu beri ka maalin uu ku faantamo ama uu kula gorgortamo uu yidhaahdo miyaanan idin garab qaban markaad diidateen waxaa lagu tusaya isagoo suuqada ee nimanka la yihahdo ii sheeg talyaaniga iyo sbain iyo buufinhayo oo gaadiidkiisiyo qafilan ciidamo wujuudka yani istaaladii ciidankiisa iyo calaamadii ruushka ee masawirkii calamkiisii uu surayahay isaga guul weyn bay ugu fadhidaa iyagana guuldarro iyo ceeb iyo inayn ahayn waxa ay sheeganayaan iyo waxa ay yihiin inay is- inayn islahayn waxaana weeye soomaalida waxay ku maahmaahdaa hadday yani tabartaadu kuu been sheegto yani hadday tabartaadu ku awooddeeda kuu rur sheegto yani micnaha waxa weye qofku markuu u maleeyo inuu yahay een, cid ka sarreyso cid ka xoog badan ma jirto xaqiiqadu markay timaado markaasa waxaa imaanaya nuxurka ruushku waa shaydaan wuxuuna ka dhisaa yani awoodiisa milatarigu geliyey dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo xooggiisii oo dhan waa hadda usoo gurmanaya waa ciidan yani hab ciidan bay ku caawinayaan marka ceeb bay ku tahay een, weligeedna maxaan ku idhahdaye waa waxaan hore u dhicin marka ay ku ceebayseen arrintaa wallahu aclam Ee, waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed Ee, cabdulaahiyow maraykanka waxaa lagu asteeyey inuu yahay wadan ee dhibane u ah xanuunka marka la eego baaxadda dadka uu asiibay Ee, bal waxaad ka warantaa ee dhaqaalaha iyo sida uu saameynta ugu yeeshay dhaqaalaha siduu u saameeyey iyo dadka ee, sida u asiibay xanuunkan walaal waa si aan wax bini aadan oo ka hadli karaa jirin Ee, dowladaha maadaama uu wadanku federaal yahay amarka madaxweynaha ayay horta wax ku wadaan laakiin haddana waxaa jira amaro u gooniya oo ayaga dee isteed walba gooni uu leeyahay waxaa hadda la leeyahay meelihii waaweynaa oo confession centerka la oran jiray ama ee muctamarada gaalada lagu qaban jiray ama ganacsiyadaha lagaga hadlo ama howlo kale iyo adduunka kale si loo dhibaatayn lahaa lagaga hadlo waxaa maanta loo wada bedelay agtarkooda waxaa loo bedelay isbitaallo meelihii konfeshinada waaweyn xilliga weliba samarkaayo march ilaa iyo lagu geeyo bisha octoobar layihahdo maraykanku wuxuu ahaan jiray wadanka ugu konfeshi badan show caalamka waxaa imaan jiray millions and millions and thousands ayaa imaan jiray odada oo ka kala imaanaya daafaha caalamka daafaha caalamka oo dhan ka kala imaanaya marka taasna dadkii imaanayay waad garan kartaa thousands and thousands-ki imaan jiray maantay qof waaxida oo imaanaya ma jiro dhammaan wadamada yurub waad la socotaan waa la xiray bisha abril oo maanta ee saddexa ayaa ay ku astaysnayd in la furo diyaaradihii reer yurub laakiin xaaladdu siday u muuqato een, waa la du- ee, durjiyey ee, xanibaadii saarnayd waxaa layidhi hadda waxaa la fiirin doonaa bisha shanaad kowdeeda marka taas walaale dhaqaalihiina saasuu u degay dhaqaalihii meel adag buu marayaa inkastoo wadanku wadan weyn yahay oo dhaqaale leeyahay laakiin dhaqaalihii inuu hoobtay muran ma leh ma garata walaal waayahay abu ibraahim kolley wadamadaas aanu ka hadlayno iyo kuwa la midka ah ee xanuunka uu ka jiro waxaa ku nool dad soomaali ah gaar ahaan yurubta marka wadankee ugu badan xagga dhimashada ee marka la eego soomaalida waa dalka sweden swedenna u malayn mahayo weliba haddaan hadda qiyaaso dhimashadu inay da meelaha kale ka badan tahay niman cunsuriyiina oo kamid ah swedish kamid ah baa joornaal kusoo qoray oo ka daba qaatay oo soomaalidii waxay uga dhigeen dhimashadii ceeb oo dad badan oo ayaga ka fara badan baa dhintay laakiin iyagiibaa geesa loola baxay marka sweden baa adigu hadda een, sida idaacadaha iyo caalamka loo sheegayo ugu dhimasho badan ama dadku soo dheysanayeen dacaayad baa ku jirta laakiin ingiriiska oo kale waa lagu dhimanayaa dad fara badan baa ku dhintay ku xanuunsan isadaashaduna waxay leedahay waa kasoo dari doontaa mooye hadda kama raynayso marka een, talyaanigo kalena waa ku jiraan soomaalida sidoo kale waa lagu dhimanaya laakiin hadda swedish waxa keenay in la magacaabo la yaro labaatan qof baa ku dhimatay oo soomaali ah badanaa waxaa layahay intaas qof baa ku dhimatay caalamka magaalo heble ama wadan heble laakiin swedish sababta keentay in soomaalidu ay noqoto calaamad gaar ah niman cunsuriyiina baa magacaas ka faa'iidaystay ee cabdulaahi waa isla su-aal taa la mid ah ama ka agdhow bal ka waran xaaladda soomaalida maraykanka ma iska warqabtaan mase haysaa tira laakiin dad u dhintay ma maqal tiro koob rasmiyana kama haya anigu ka cabdulaahi aan ma garto walaal waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno xanuunka coronavirus innaga oo si gaara u eegayna waddamada safka hore uga jira faafista iyo dhimashada intaba dalka shiinaha oo uu xanuunkan ka soo bilowday inkastoo ay sheegayaan inay la tacaaleen haddana waxaa lagu soo waramayaa inay qarinayaan dhimashada oo aad uga badan inta ay warbaahinta ka sheegeen arrimahaas maxaad kala socotaa shiinuhu horta waa meesha balaayadaha musiibadana ka soo aasaasantay waa dadka loo tiirinayo inay waxaan ay masdar u yihiin waxan gaara ku dhacdo waxa weeyaan bahalla ah balaayay cunaan balaayay cabbaan wax dhaqaaqo oo dhan bay cunayaan wax adduunka la arkoo la maqlay maahan runtiina eh, musiibadana waa iyaga unbaa u horreysay oo kasoo bilaabatay Eh, wixii qarsanaya waa geesida laakiin wixii soo caanbaxay oo maxaanku idhahdaa muddo uu soo leynayay En, nimankaasu dagaal weyn weyn bay ku qaadeen dadkii shacabka ahaa ilaa waxay la dagaalayaan ma arkayaan waa balaayo ilaahay ku salladay oo caalamka waxaan ilaahay uu soo diray cudurkan wax la arkayana ma ah wax la daweyn karana ma ah wayna ogyihiin kulligood tacjiis baa ku dhacay ayna waxba ka qaban karin marka maadaama ay hubiyeen inayn daawona u hayn wixiina socdo ee, waxaa aad iyo aad iyo aad marka arrintan aan u dhug yeelanoo raadinay way leynayeen dadka iska daa kuwa dhintay oy gubayaan waxaa la sheegay qofku mar alla markuu yidhaahdo xanuun baa haya ama ay ku dareemaan horey ka dilayaan ama mashiin ha ku dileen ama si kale ha u dileen bal dadka waxa weeyaan sida la sheegay mashiinay ku gubayaan oo waxay isku dayayaan inay uus yani aan arrintan aynan fidin gacan bir ay marka ku qabteen dadkii way baabi'iyeen iclaankana way ka jeediyeen een, wax la ogna ma lahan marka cudurkaa waxay ula dagaalameen dadka laftiisa bay la dagaalameen oo qofkii yidhahdo waa xanuunsanaha iyo kii xanuunsanba intaba way laayeen waxay ku gureen mashiino way gubeen marka hadde wixii u- dadkuna dee awalba dee wax carrada ka fara badan bay ahaayeen marka waxaa hadda shaashada soo saareen dadkii oo caafimaad qaba suuqyadii u soo baxay ilaa way laayeen dadkii xaqi saas la dhihi karaa wuxuu yidhaha uun shaashada ay tusayaan waa laga yaabaa ama ayagu dad ayaan ka maarmin wixii xanuunsadaa dadka ayaan kamaraami baydaysanayaan laakiin nimanka caalamka tusiya waxaan in lagu ciribto dad qofka laftiisii bay dilayaan oo gubayaan waayo ma yaqaanin shaygaan shay daweyn karana ma aha shay arkayaan wax ka qaban karaana ma aha umana hayaan cunto iyo daawoonan uma hayaan meelay ku hayaanna ma lahan marka waxaa nagu maqaala oo aanu aad u tababucnay ama raadinay marka tatabuc ku raa- ku- ku yani fiirnay inayba dadka ayagu ay bakrata abihim ay laayeen oo ay ku gureen mashiino Een, haddana waxay eh, maalmihii u dambeysay ay xoogaa dabaaldegyo iyo maxaanku irahda ay farxad ay muujinayeen cudurkii aanu dabargoynay haddana waa jiraa baa la leeyahay oo iyagu hadda waxayba sameeyeen inay bandow hor la isa saareen iyagoo ku andacoonaya ma doonayno cudurkii naga tegay inuu nagu soo noqdo wax kaloo caalamka noo soo geli kara ma lahan laakiin xogta dhabta ah marka la fiiriyo weli wuu ka jiraa amaa laakiin dee daadkii wixii faraha badnaa bay xaaqeen una malayn maayo dadkii inuu biskooday intooda badane waa sidaan ii sheegay waa la laayay wallahu aclam waa tahay ee cabdulaahi dalka maraykanka wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in dadku ay aad u iibsanayaan hubka iyadoo warbaahinada qaar ay ku saleeyeen dadka oo ka baqaya in boob uu dhaco amaba qowmiyad qowmiyad la isugu dhaco maadaama shaqo aysan jirin dadkuna ay quud u baahan doonaan haddii xaaladdu ay saatan kusii socoto marka arrimahaas maxaad kala socotaa oo tafaasiil dheeraad ah oo aad inaga siin karaysaa Een, walaale een, arrinta ku saabsan hub iibsashada maraykanka horta way ka jirtaa oo hubka waxaa loo gadanaya si aada iyo aada iyo aada Een, dabcan awalna way gadan jireen oo kama xanibnayn haddii qofku uu shuruudihii uu qoriga ku iibsanayo soo buuxiyo awalba markii hore horta way ka jirta laakiin hadda waxaan filayaa xoogaha waa siyaado taas waa midaas oo midda hubka iibsashadiisa iyadoo waxaaba facebookyada lasoo dhigayay oo aada la socotaan dadku layn layn ku jiro laakiin midaan ah ee in laga baqayo qoomiyad qoomiyad een, umalayn mayo hadda inay kolley arrintaasi weli ay jirto laakiin waa laga yaabaa bilmustaqbal inay timaado sababta wadanku ciidan xoog luu leeyahay ciidankaasaana haddii la arko in ay khalkhal gashay nabadgelyada isteediyada oo federaalka ah baa lagu soo dayn doonaa dabeedna waxay dhici doonta in ee, la yiraahdo qofku gurigiisa kama soo bixi karo ilaa inuu cududaar sharci ah oo uu ku aadayo inuu cunno soo iibsado mooye Ee, laakiin si kale gurigiisa uma soo bixi karo marka taas iyada ah weli lama gaarin in yacni ciidamada federaalka ah weli lagu soo dasho ee, xaafadaha iyo magaalooyinka laakiin sida saxdaa waxa weeye maraykan qubka waa la iibsanayaa aada baa loo gadanayaa laakiin waxa weeye qofkii hanti haystaana wuxuu rabaa inuu ku ilaashado hubkan kaan haysanna hadduu hadhow istoorada cunno ka waayo meelaha cunnada lagu iibiyo inuu dee meeshii ugu dhow uu dhacoo boobo ilan qofna baahi isku deli maayo waxaana waa gaalo aan iimaan iyo islaamnimo midna lahayn isay u badan yihiin marka taasaa keenaysa walaale in hubka aada loo gato waana xaqiiqo dhab iyo dhab jirta in hubka la iibsanay awala waa la geli jiray haddana mataqaana aada bay u korortay oo iibsashadiisu aada bay u korortay ma garata waa tahay abu ibraahim wararka la xiriira saameynta cudurkan ee ka imanaya wadamada maraykanka iyo yurubta waxaa ka mid a in dadku ay baqayaan oo qof walba uu dhimasho iyo geeri hadal hayo xaaladuna waxayba kasii dartay baa laleeyahay markii xataa cudurka uu gaaray badda gudaheeda iyo maraakiibtii gujisyada ahaa oo guutooyin ciidamaha uu ku dhacayo ee siiba maraykanka marka aaway iskudayadii ay sheegayeen madaxda wadamadaas oo saddex bilood ka hor ay ku sheegayeen inay ka hortegayaan oo diyaargarow badan uu socdo corona shukran corona sheekhii muxaadarada ka diyaariyey runtii wuu la helay xilli ay ku habboon tahay buu ka hadlay maxaa yeelay caalamka oo dhan buu hal darsi siiyey oo ah jawaab ay bixiyeen waxaa lagu yii corona wuxuu yidhi joojiya macsidaad wadaan allaahuma nacam baa dhehen yacni xaaliyan maxaa yeelay macsidan ka hadlaya waa midii ay la jahrayeen oo suuqa ay la taagnaayeen dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo zinada iyo khamriga iyo khumuurka wax alla wixii jiray oo dhan qof walba meel aan la ogeyn inuu ku sameeyo maya amaamanaas lama hayo waa caalamkaoo dhan shukran karoona waa dharbaaxo rabaaniya oo ku dhacday oo ilaahay u soo diray waxaa dareemaysaa dadku marka talooyinkan hadda runtii in la qaato wixii talaa oo macquula waa sax laakiin karoonaan uga hortegayaa faraxal iyo maxaan ku irahdayy inaan san ka xirto anigu u malayn mahay sababtana waa idiin sheegay maraykanku hadda waxyaabaha ugu dambeeyey riboorkooda waxaa kamid ahaa maraakiib waaweyn oo dadka islaamka ay ku caburinayeen oo ay adduunka ku boobahayeen oo badaha dhex yaal oo diyaarado kala saaran yihiin iyo maraakiib kala saaranto aada u xajmo weyn oon looba soo dhowaan karin kilomitiro haddana bad dhexeeda buu gaaladii sahreed ku dhacay waaya markabka garanay oo kan biyuhuba sabaynaya korkooda waxaa la dhihi karaa dabayshii baa timid biyaha salkooda gujiskii ku jiray gujisyadii kuwa biyo hoosta ku jira bay leeyihiin boqolaal askaribu ku dhacay oo gujiska markaba kusii jiray biyuhu kusii jiraa markabka kusii jira hawe male qof taabanaya male faraxal iyo waxaas warki marka waxaad ogaanaysaan inayn ahayn arinta tani arin dabayl wado arin faraxal looga hortegi karo arin maxaan ku irahda sanduub looga hortegi karo laakiin waa asbaabta kamid taha asbaabta hala qaato ma diidayno laakiin gujiska markabka badda salkeeda ku jira ninka kusii jira bahalka ku dhacay waxa weeyaan waxa weeye caalamka oo dhan baa darsigaanu qaatay hadduu biyo ku jiro hoostood hadduu korka saaran yahay waa tahay cabdulaahi maxamed ilaa iyo hadda ee xanuunka kolley ee aad buu saameyntiisa ula soo baxayaa gaar ahaan ee maraykanka iyo yurubta oo isku sheegi jiray inay ku horumareen tiknolojiyadda iyo caafimaadka marka su-aashu waxay tahay xanuunka corona muddo afar bilood ah ayuu sii socdaa aaway horumarkii iyo tiknolojiyadii iyo caafimaadkii dowladaha reer galbeedka walaale ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuuna ku sheegay inuu ilaahay leeyahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu marka corona virus waa ciidan ilaahay ilaahayna wixii uu maaga cidno kama celin karto walaale arintaani waa arin sidaan marka hore uga soo hadalnay cuquubadii bini-aadanku intiisa qalloocsan oo gaalowday ay galeen ayay ku timid tiknolojiyada walaale maqaxmaq tarayso waayo inayna wax tarayn way iska muuqataa sadar muuqdaa su-aal ka dhan marka walaale taas iyadu waqti laguma bixinayo tiknolojiyaddii ay ku faanayeen oo dhan maanta haabaa-an mathuuran baa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo qaaday waxba waa qaban laba bal la iskaba daayay waxaa lagu leeyahay maraykan adoo jooga haddii xanuunkaada isaga shakdid ha noo imaan waxaad keliya soo wacaysaa markii nafta ku qabato ee sambabada isku kaa bushaan ay mataqaana sambabada isku kaa dhagaan markaasaad soo wactamaysaa waxayna u badan tahay boqolkiiba sagaashan qofku markuu heerkaa gaaro inuu u dhinto marka halkaasaa la marayaa waxaan sidaan markaa daayta aan soo sheegnay mar dhowey aan sheegnay waxaa hadalkeena ku jiray in loo bedelayo konfeshinadii ama meelihii muctamarada lagu qaban jiray isbitaallo hor leh inay ciidamadu ka dhisayaan ee gobol walba uu hadda dhisayo meelihii cayaaraha lagu qaban jiray kulligood in isbitaallo loo bedelayo taasna waxay ku tusaysaa xajmiga culayska ka haysta xagga caafimaadka marka ee, waxaas iska af bay ahayd afkiina wuu soo xirmay khaaliqu samaawaati wal ardi baa usoo kacay way isku dhammaatay marka taa iyadu walaalle sidaas aynu kaga gudbaynaa ma garata waa tahay gebagabada ayaanu ku dhownahay haddii uu sii socdo xanuunkan intee bay gaari kartaabay kula tahay saameyntiisa walaalle xanuunkan haddii uu sii socdo aada iyo aada baa khatar badani u jirtaa horta walaalle intaynaan kelimadaas usii gudbin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro su-aashii ahayd xanuunkan walaalle xanuun khatara weeye maantayto maraykanku waxay ku dhawaaqeen in lagu kordhiyey xanibaadii saarnayd gobolada hal bil sina hadday tamar soo sheegay ilaa bisha shanaad kowdeeda laakiin waa tijaabo wax rasmiya ma jiraan ilaa hadda wax garantiyo ah oo ay dadka u sheegeen dowladdu hadday gobol tahay iyo hadday federaal tahay ma jirto sidaa la adligeed garantiyo maba lahayaba yacni wax xaqiiqo ku dhisan oo aynu maanta odhanayno xilligaasaa bandowga la qaadayaa ma jiro haddaan usoo noqdo su-aashaadii walaalla ahayd cabdifataaxow horta way muuqataa waxa hadda ka dhacaya maalin walba kun qof baa dhimanaysa kun iyo shan boqol baa dhimanaysa shan boqol baa dhimanaysa hadda ingiriiska maanta kaliya shan boqol baa dhimatay maraykanka maanta kaliya mu- shan boqol baa dhimatay wax ku dhow dhow markaysaa dadka uu soo ritay maanta gobolka new york kaliya kun buu soo ritay ee- ee magaalada layihahdo ee, stateka layihahdo illinois kun buu soo ritay marka xaaladdu aada iyo aada ayay u adag tahay hadduu sii socdana waxay ila tahay kolle dee ilaahay baa caalimul qeyb oo ka warqaba waxyaabaha qarsoon laakiin anugu ra'yigayga gaaban waxaan is leeyahay waa dabargo-ii reer galbeedka iyo dabcan inta ku dhex nool sababtoo ah haddii iyo dee ama lays cuno ama wadanku mataqaanaa sidaa ku dhammaado haddii wixii joogana way ku dhammaanayaan marka laakiin waxaan is leeyahay anugu waa dabargo iyo reer galbeedka iyo wadamada u hayaba oo reer galbeed kaliya ha oran ma garta walaal cabdifataax waa hagaag dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka Een, cabdulaahi iyo abu ibraahim waxaan jeclahay inaan ku soo xirno hal su-aal oo muhiim ah oo aan si isku mid ah idiin weydiinayo ee haddaan ku horeeyo abu ibraahim maadaama aad joogto meel uu aada uga jiro xanuunka weli maku asiibay oo makugu dhacay
aniga reerkayga sagaal qof baan ahayn toddobaan ku xanuunsanay toddoba qof toddobadanada wax shakiyu nagama gelin xanuunkana ayaa inuu yahay wax un iska un eh, duruufuhu xilligan oo kale markii waqtiga hawadu isbedelayso hargab caynkiina loo qaban jiray waxaa dheer un keliya oo idaacadahan ka maqlaynay cudurkaanu calaamad uu leeyahay xoogaa dadka waxyaabihii uu caraftii iyo ka tegiisa ama dhadhankoo uu waayayo yani ma- maalmaha qaarkood waan yar dareenay sidoo kaleeto lafa xanuun iyo dhaxandhaxan iyo laakiin qandhadan daran oo laleeyahay dadkii way kaga gerinaysa ama waa u dhimanayaa ilahay waa naga badbaadiyey Eh, toddobadan dhadii qof sagaal qof baan toddoba yar xanuunsanay hadda alxamdulilah waxaa la dhihi karaa kuwii ugu dambeeyaa aan nahay hadda in aan bukaan socod kasii baxaynaa wax dhibahuna nama gaarin bal waxaan ku kalsoonaa wixii dhacay ilaahay inuu naga ajar siinayo een xaalad geeri ana ma anaan gaarin xanuun aan ula wacno embalaas ma anaan gaarin een cisbitaalkooda iyo meelaha joogaana iyagaaba xanuunka qaybinaya ma anaan aadin marka ikhwaanay arrinta tan dadka islaamka ah idaa asaabatu musiibatu qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun baa nagala gudboon runtiina anagu runtii meesha aan joogno waan ku nasannayba balaayadii iyo shayaadiintii iyo musiibadii afar iyo labaantaas dhagahanaga iyo indhahanaga iyo qalbiganaga dilaacisay baa ilaahay naga xareeyey car macasisame bay taagan tahay car sigaarkii baan la cabi karin shishadii baan la cabayn khamri baan la cabayn dhillaan banaan taagnayn tuug baan taagnayn khalaas guryahooda waxay ku samaynayaan ilaahay baa la xisaabtamaya waxaa dhacayaana hadday sii socdaan waxaan u malaynayaa waxyaaba aan hore loo arki jirin in loo arko oo mathalan een, maxaan ku irahdaa dadku dee inay siday u kala xoogreen isu boobi doonaan dadka muslimiinta ah oo anigu aan ka mid ahay oo meelahan ku noolna haddee waxau nala gudboon hadba wixii yimaada inaa ilaahay u tala saarno dagaal hadduu yimaadana waa ka qayb qaadanana waa isdifaacayna intaan nool lahay haddii ilaahay uu nasri kala keenana hadde waxa weeyaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan noo qaban dunuubta aan gelayno runtiina dee cibray noo tahay inaan ka maaragtay ka diyaar garowno oo aanu aadno wadamadanadii muslimiinta ahaa baa nagu weyn adunkuna noo soo duceeya waayahay dhankaaga cabdulaahi ma ku asiibay weli ee xanuunka corona Een, walaala cabdi fitaax aniga maya alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala iguma asiibin igumana ridin laakiin walaalow magaalada aan joogo aada iyo aada iyo aada buu uga jiraa aada iyo aada baana loogu baaba-ayaa annagu guryahan iska joognaa meelna uma baxno markaanu dan leenahayna waxaan aadnaa meelaha ee, raashinka raashinkayga markaan soo gadana gurigan kusoo noqonaa marka ee, dhaqdhaqaaq kale ma jiro Een, marka alxamdulilaahi aniga ilaahay iguma ridin dee kolley de horta maadaama aan wadankii ku noolahay qad wa qad inuu igu dhacana waa suuragal inuusan igu dhicina waa suuragal laakiin kolley baa ilaahay baan tala saaranayaa ilaahay subxaanahu watacaala baan waxaan ka magangalaya inuusan igu ridin aniga iyo dadka kale oo muslimiinta ah noocay dooniba ha noqdaan iyo luuqaday roo- doonaanba ha ku hadleen sidaas weeye walaalkayow waana mahadsan tahay Een, ilaahayna subxaanahu watacaala dembigiina ha dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aannu ku falanqaynaynay xanuunka coronafirus tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وازعري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون